subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadlay tallaabooyin ka caraysiiyey maamulka somalilan oo horay u qaaday allah u naxariistay rugcadaa saxaafadeed cabdirasaaq maxamed siraad oo hargeysa ku geeriyooday iyo dowladda soomaaliya oo ka hadashay geeridiisa faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya muwaadiniin soomaaliyeed oo ku dhintay ee badda jasiiradda madagaskar ciidanka difaaca puntland oo heegelna geliyey xilli uu bilaaban rabo guluf ka dhan ah daacishta ku sugan buuraha gobolka bari wararka dabaddana waxaa ugu waaweyn iska horimaad kooban oo dhex maray ciidanka xisbullah iyo milatariga yuhuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxaay ku beegan tahay shan iyo labaatanka nofembar sanada laba kun afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowna wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hadallo dhowaanaha laisla dhex marayay oo ku aadanaya amase ka caraysiiyey maamulka somalilan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayay hanjabaad adag u dirtay islamarkaana ay raaligelin ku qasabtay safiirka dalka danmaga somalilan ayaa arrimahaasi si adag kaga carootay iyadoo sheegtay in wasiir fiqi uu iyada si gaar ah amase maamulka somalilan uu si gaar ah u beegsanayo balse wasiirka ayaa markii ugu horreysay arrimahaasi ka hadlay
walaalaheen reer waqooyi walaalaheen maaragtay gobollada somalilan dhammaantood waxaa weeye dad sharaf lahoo aan ciso badan u hayno in la isku kaaya soofeeyana oo la isku kaaya soofeeyana anna raalli kama noqonayo ayaguna u malaynama inay raalli ka noqonayaan hadday waxay dhibsadaan ay jiraan ay jireenna raalligelin baa ka bixinaya dad marka aan jeclayn in ummaddu isku fiicnaato oo mar walba jecel meelaha dhooqada inay ka ugaarsadaan ayaa waayadan warwaday oo yidhi ninkii wuxuu ku aflagaadooday oo annaga aan ehelnahan ka wadayaa hadhowta meel kale yaala la aaday ninkii hadal wuxuu la aaday nimankii reer waqooyi ayuu aada ugu kacsan yahay oo nacayb baa ku jira runtii taas waxba kama jiraan weeye dadkaasna dad gobahoo sharaf leh oo soomaaliyeed weeye sabab aan nacayb ugu muujiyana ma jirto afkaarta tiimkii tegey oo odayaasha hadda laga guulaystay doorashada loo guulaystay xagga afkaarta aad baan isaga soo horjeednay waa dadkoo dhan soomaaliyeed way ogyihiin laakiin hadda ragga yimid rag macquula oo wanaagsan oo aan rajaynayno runtii soomaalinimada iyo isku soo dhowaanshaha inay qayb weyn ay ay ka ciyaaraan wixii keenay eelkii u dambeeyey in la isla daaweeyo oo wixii keenay in la kala irdhoobo in laga heshiiyo oo wixii keenay in maaragtay la kala fogaado la ysaga garaabo baan aaminsanahay arrintaasna runtii waxaan rabaa intaas inaan caddeeyo nin saaxiibkaya oo ayaa habeen dhaweyto adugu meel tacsiisaan oo kala hadal ka sheegay oo yidhi ninkii waa aflagaadooda waa ninkii lahaa maalin dhaweyt madaxweynihii baa dhul gadanaya akoonkii baa meel ugu yaalla xaggay taallaa bal hadalkaas hadal ka xun oo soomaali ay tidhaahdo ama qof mas-uulihii uu yidhaahdo miyaa jira in madaxweynihii qaranka iyo wasiirradii haddana wasiirradiina waa ku dara madaxweynihii halkaas markuu aaday wasiirradiina wuxuu yidhi ayagu waxooday dhabaqsadaan marka runtii arrin hadal gaf uu ahaa madaxweynahana waa uga soo hoyanaynaa dowladda soomaaliyeedna annagaa ninkaas wakiilkana ka nahay xildhibaan uu noo yahay laakiin dhanka kalena annaga golaha wasiirada ugu jira waxaan runtii ummadda soomaaliyeed iyadana raalligelin baan ka bixinayaa hadalkaas gafka oo ninkaas odagaa uu sheegay marna dimuqraadiyaddu ayidayaa marna dimuqraadiyad in la aaduu ka soo horjeedaa
dhinaca kalena haddii aynu eegno allah u naxariistee rugcadaas saxaafadeed cabdirasaaq maxamed siraad ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa waxaana lasoo sheegayaa in waryuhu uu ku geeriyooday halkaas isagoo dhawaanahani ku xanuunsanaay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sidoo kale ka tacsiyeysay eh, geeridiisa iyadoo oo qoraal ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya shacbiga soomaaliyeed oo looga tacsiyeeyey geerida ku timid rugcadaas saxaab cabdirasaaq maxamed siraada dhinaca kalena dalsan t v ayaa wareysi waxa ay eh, la yeelatay eh, afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya farxaan jimcaale kaasi oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka
san tahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun Eh, naxariistii janno ee baha siiyo eh, cabdirasaaq xaaji maxamed siraad Eh, waxa uu ahaa wariye taariikh dheer ku leh eh, ummadda soomaaliyeed Eh, waxaanu muddo ka wada shaqaynay Eh, runtii anigu muddo labaatan sano ka badan baan la shaqeeyey intii b b c da aanu wada joognay laakiin eh, uu iga horeeyo dadkii eh, idaacadda waagii la bilaabay adigu iyadoo toban sano meelaha jirta ama dhowr iyo toban sano bilaabay buu ka mid ahaa lixdameeyadii marka muddo nusqarni ah muddo nusqarni ah ayuu isagu ka shaqaynaya runtii En, cabdirasaaq marka waxa uu ahaa qof en, marka la eego wanaagiisa iyo sheekadiisa aadan ka xiisa dhacayn runtii anigu waxa uu ahaa qof si gaar ah ee aan isugu dhoweyn ee saaxiibada qaaska ah ee xitaa markii b b c da aanu ka tagnay aanu wada xiriiri jirnay wa- ayu- ayuu ahaa En, oo walaaltinimo iyo weliba waalidnimo xitaa runtii aan u qadarin jiray nin naxariis badan buu ahaa oo dadka u naxariista Eh, nin kaftan badan buu ahaa nin aqoon leh oo runtii en, en, wax ku bartay qurbaha en, wadanka gudihiisana wax ku bartay en, waxbarashadiisa hore ayuu ahaa En, nolosha caalamka iyo dhaqamada kala duwan aqoon dheer oo durugsan u leh En, miinada uu hayay ee warbaahinta runtii waxa uu ahaa qof maaragtay aad maaragtay eh, u yaqaanay waxa uu ka shaqaynayay marka waxa uu ka mid ahaa dadkii udubdhaxaadka u ahaa idaacadda b b c da en, xilligii ay caada maraysay marka runtii en, cabdirasaaq maxamed siraad banaxariis janna ha siiye waxa uu ahaa nin culus oo tiir maanta ka baxay warbaahinta soomaaliyeed ayuu ahaa waayahay, eh, maadaama muddo labaatan sano ka badan aad soo wada shaqayseen dabeecadihiisa maxaa nooga sheegi kartaa eh, marxuumka
nin kaftan badan buu ahaa runtii en- en, maaragtay oo inta badan en, eh, markaad wada shaqaynaysaan aadan dareemayn in maaragtay eh, shaqo aad haysaan yacni sheekadiisa kaftankiisa en, maaragtay qo- qosolka badan marmarka qaarkood en, eh, wuxuu ahaa nin en, sidaan kuu sheegayba naxariis badan oo dadka u keena maaragtay haddii la shaqaynayo ama eh, cabitaan ha noqoto ama cunto ha noqoto miiska wax usoo saara mararka qaarkood markuu banaanka ka imanaya shaqada imanaya horay buu meelaha wuxuu uga soo gedi jiray fruits iyo cunto iyo wuxuu ahaa nin- nin gacan furan wuxuu ahaa nin naxariis badan En, eh, waxa uu aad eh, runtii uu jeclaa ciyaaraha kubadda cagta oo runtii uu ahaa dadka aadka uga faallooda marka en, kasokow en, dadka warka akhriya ee ee b b c da dadka magaca ku leh ayuu ahaa laakiin markaad eegto cabdirasaaq wuxuu ahaa nin runtii dadku ay u siman yihiin yar ya weyn haddii uu waraysi ka qaadayo qof madaxweynaha iyo haddii uu qof wadada jooga la hadlayaba wuxuu ahaa nin hambal ah oo naxariis badan oo degan oo runtii dadka qof walbana ay jeclaysanayaan marka ay la kulmaan
waayahay eh, guud ahaan eh, si kooban marka tacsiidii aad la wadaagaysaa maadaama eh, baadii warbaahinta aad ka wada tirsaneedeen muddana aad soo wada shaqayseen
En, cabdirasaaq eh, waxaan marka hore aan jeclahay inaan horta uga tacsiyeeyo caruurtiisa en, ehelka en, familka reer xaaji maxamed siraad oo runtii ah famil aada u ballaaran en, qaraabada eh, asxaabtiisii sida gaarka ahayd ee b b c da ama warbaahinta kula jirtay ee uu la shaqeeyey ama kuwa aan la shaqeynin korka ka yaqaan iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed en, waxaan jeclahay inaan tacsi uga diro marxuumka en, runtii waa warbaahintu ka baxay annagu naga baxay laakiin haddana saasoo ay tahay wuxuu ahaa qof maaragtay soomaali oo dhan ay taqaanay oo magac iyo iyo mansab weyn ku lahaa marka caawa waxa uu ku geeriyooday hargeysa isbitaal ku yaala marka waxaan uga baryayaa eebba inuu samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan maaragtay familka iyo asxaabta iyo qaraabadoo dhan ummadda soomaaliyeedna sidoo kale waxaana isagana alle uga baryayaa naxariistii janno inuu inuu ka waraabiyo xanuun miyuu u geeriyooday mise waa tiirab yaa ku timid
isbitaalka ku jira waxaan dareemayaa inuu inuu xanuunsanaa muddooyinkii dambe saaka ayaan qoraal uu soo qoray aan arkay axmed saciid ciga oo isna hargeysa jooga oo wariyaashii rugcadaaga ee b b c da ka mid ahaa oo runtii lahaa waa xanuunsan yahay ha loo soo duceeyo saaka maanta un baan arkay mise galabtay ahayd fariintaasi laakiin anu markii ugu dambeysay qoraal isdhaafsanno waxay ahayd sabtidii lasoo dhaafay oo uu iisoo diray duco fariin ducaa runtii marka allaha naxariisto qabrigana allaha nuuriyo kani waa premier walad
dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal ciidanka puntland amase ciidanka difaaca ee dowlad goboleedka puntland ayaa heegil la geliyey iyadoo la filayo in deegaano ka mid ah deegaanada dhulka puntland ay ka bilowdaan howlgallo culus ciidamada difaaca puntland ayaa galay xaalad diyaargarow iyo heegan dagaal ah taliyaha guud ee ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland aadan cabdi xaashi ayaa booqasho aan lasii shaacin waxa uu ku tegay buuraleyda galgala waxaana uu ku dhawaaqay xaalada diyaargarow iyo sidoo kale heegan dagaal ah jenaraalka oo ay weheliyaan taliyaha toddobaad ee gobolka bari iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo horey aan loo sii shaacin ayaa waxa ay halkaasi ku tageen booqasho deg deg ah iyagoo sidoo kalena n halkaasi tegay deegaano kale oo kamid ah buuraleyda silsilada goolisa gaar ahaan saldhigyada sugure iyo sidoo kale balli qadar oo ay difaaca kaga jiraan ciidamada dowlad goboleedka puntland taliyaha guud ee ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland aadan cabdi xaashi ayaa intii uu ku sugnaayay saldhigyadaasi waxa uu warbixin ka dhageystay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowlad goboleedka puntland ee halkaasi ku sugan qoraal ka soo baxay taliska ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland ayaa lagu sheegay in taliyuhu ciidamada difaaca uu amray inay u diyaargaroobaan guluf ciidan oo lagu soo afjarayo dagaalamayaasha ka tirsan daacish iyo sidoo kale al-shabaab ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka bari dhanka kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal faahfaahinno dheeraad ah oo kala duwan ayaa laga helayaa muwaadiniin soomaaliyeed oo ku geeriyooday xeebaha jasiiradda madagaskar wararka halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in haatan faahfaahinno dheeraad ah ay kusoo kordhayaan shaqadaasi amase musiibadaasi oo shalay ku dhacday muwaadiniin soomaaliyeed oo gaaraya ilaa iyo toddobaatan qofa horey dowladda soomaaliya ayaa kaga hadashay waxaana ay caddaysay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ahaayeen toddobaatan ruux lana soo badbaadiyey qaar ka mid ah halka qaar kalena ay ku geeriyoodeen doon kula qalimatay gudaha badda jasiiradda madagaskar waxaa dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowladda madagaskar ay haatan iska kaashanayaan sidii loo soo bixitimin lahay amase dalka dib loogu soo celin lahay muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaasi laga soo badbaadiyey kuwaasi oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo afartan iyo sideed ruuxa waxaana sidoo kale haatan la helayaa in ay jiraan dhallinyarada qaarkood oo wajahaya xaalado aada u daran maadaama ay shoog ay ka qaadeen sidoo kalena ay dhaawacyo aada culus ay soo gaareen qaar ka mid ah afartan iyo sideedda muwaadiniinta soomaaliyeed ee lasoo badbaadiyey haatan dowladda soomaaliya ayaa wada iskudagii uu dambeeyey ay doonayso in dalka dib usoo celiso muwaadiniintaasi gaaraya afartan iyo sideedda ruux ee kasoo badbaaday doonta ku qalibantay gudaha jasiiradda madagaskar warkii subaxa dhegeysa la kala socoteen raadiyaha dalse waa nagintaa ciddii wararkay uu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha inu internetka kuleenahay
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel